haweenka beeraleyda ah ee ku nool deegaanka Gooweyn ee waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa fatahaadii Aliina kadib hadda bilaabay inay dib u tabcadaan beerahooda beeraleyda Gooweyn ayaa dalagyada ay tabcadeen waxaa fara kulul ku haya cayayaanka cunaan dalagyada kala duwan sida yaanyada galeyda iyo kuwa kale qaar ka mid ah haweenka beeraleyda ah ee deegaanka Gooweyn ayaa sheegay in dalagyada u abuuran ay cayayaan uga maarala yihiin waxayna wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Jubbaland ka codsadeen in sunta cayayaanka beeraha lagula dagaalamo ay ku caawiyaan waxa kale oo ay codsadeen matooro beeraha ay ku waraabsadaan
beerihii markaa oo la abuuro beerihii waa la falaa roog badana layan beera sun baa u baahanyan saan hadda aad arkaysa yaanyada saan hadda waa hilaawtay maxaa ka hilaawtay sun la-aan unaguna markaas wax gacantaayna ka jiro oo markaasay un oo kusuubi karna ama ka daawaysad karna hoogayna saanaa u baabici marka waxaa rabnaa jubbaland waxaa ka codsanaynaa beerihii suntooda iyo walwalba iyo alriyaalku walwalba inay noo qabsadaan beertaan waa ujeedaa beertan qarahii kayaal waa arkaysaa yaanyada waa arkaysaa tanna galeyda waay galeydana weli wax weyn baa u dhiman biya rabtaa matoor ma haysano hoogaynaa ka waraabsanna waxay qabaan cudur jagsan la dhaho waa galaa waxaa galaa dixiri oo salka ka cunaaya oo booriyow la dhahayo waxaa gala mid dhuurta ka gelay oo weligeennana aan arkin beera waxaa jira jagsan cudur la dhahayo hadda yaanyadaas day noocii laga rabay ma aha cudurkaa ku jira saasay u kala ballaana lehed haday fiyowdahay way jiran tahay day mir ma saarno ilaahay ha fiyoobeeyo way jiran hadda day daruur ku dhacdo beertan faxay dhiilay waa fiyoobaani marka annaga waxaanahay beeraley sidaanaba naagaha gooban joogo beer lay falan marka maamooyinka goobeyn degan waa maamooyin ku taxalluqsan inay beer fashaan wax tabcadaan waxaan marka ka cabsanaynaa jubbaland inay dhanka beeraha naga taageerto dhankii horan kaagala hadlan ay naga taageerto taasaan ka codsanayna annaga jubbaland waxbay noo qabato horta raashin iyo wax uu sheegayo male raashinaa dadkal sii iyo boqolkoo iyo wax uu dad u taraayo male waxaan rabnaa ina matoorana siyaan beeraha aan ku waraabsano waxaa lagu baahi baxaa beer waay iyo xooggaa marka waxaan u baahannahay in beeraha nala kaalmeeyo dhanka beeraha hadday daawo tahay hadday matoor tahay in nala siyaan diyaar unahay aan baahana beeraleyda deegaanka gooweyn oo ka soo kabanaya fatahaadii webiga juba iyo daadadkii alliino oo saameyn laxaad leh ku yeeshay wax soo saarka beerahooda ayaa haatan dalagyadii ay mar kale dib u abuurteen waxaa dhibaato ku haya cayayaanka waxyeeleeya dalagyada waxaayna dowlad goboleedka jubbaland ka codsadeen in la siiyo suntii ay cayayaankaasi beeraha ugala dagaalami lahaayeen iyo matooro ay beeraha ku waraabsadaan intaba